فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah xasan shiikh oo beri hortegaya labada aqal ee golaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka uu ku wargeliyey labada aqal inay kulmaan xog ku aadan kulan uu codsaday gurgurta ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa jeelasha maraykanka oo mid mid ay ugu dhimanayaan dhallinyaradii uu maraykanku ka qafaaleeyay xeebaha soomaaliya meyd hor leh oo garoonka diyaaradaha muqdisho laga dejiyey iyo helada oo cadaalad dalbanaya ayaad maqli doontaan beesha reer siyaad xuseen oo ka tirsan beelaha sade oo munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ku dooratay nabadoon cusub wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo in ka badan laba kun oo qoys gurmad isugu jira raashin iyo daawo ku siisay deegaano iyo tuulooyin ka tirsan wilaayadaas qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay oo ka waramaya ayaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka banaadir oo ka hadlay bahdilaadii xasan sheekh هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag caawa waa habeenimo ay arbaca soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa labaatanka bisha labaad labada kun afar iyo labaatanka xasan sheekh ayaa beri wuxuu u hortegayaa labada aqal ee golaha baarlamaanka aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa xildhibaanada ogeysiiyey in maalinta berita ah ay kulmaan labada aqal ee baarlamaanka lama garanayo waxa ay ka wada hadli doonaan balse wuxuu aadan madoobe u sheegay xildhibaanada in ay isla soo hadal qaadi doonaan bahdilaadii gurgurta loogu geystay magaalada adisababa ee dalka itoobiya ummadda aan u haynay marka berito arrintii ahayd arrin baa hadda soo dhacday ee, madaxweynaha jamhuuriyad uu soo qoray ee, codsanayo ee, shir aan caadi ahayn oo ku saabsan xaaladda dalka u maraayo yuu soo codsaday waxaad ogtihiin ee, dastuurkeena wuxuu qabaa qodobk- qodobkiisa lixid iyo lixaad ee, faqidiisa afaraad xarafkiisa a iyo qolka toddobaatan iyo toddobaatan iyo koowaad iyo sagaashanaad waxay qabaan madaxweynaha inuu isugu yeeri karo inuu isugu yeeri karo baarlamaanka waqti allaal waqtigii loo baahdo sidaas daraaddeed maana maadaama arrin dastuuri ay tahay waqtiga lagu jira aad dareemi kartiin marka sidaa daraaddeed eh, arrintaas eh, inaan maaragtay eh, shirkii bilaawistii inaan dib u dhigno Eh, waa la- ajendaha waa lasoo diri doonaa guddigaan ku celin doonaa ayaga jadwalka wax ka bedeli doonaa marka berito shirkaas xasaasiga ah oo ku saabsan macnaa arrinta madaxweynaha soo diray xaaladda dalka uu marahayo maaragtay yuu soo diray emergensigaas oo shir aan caadi ahan ayaa soo dhacay sidaa ula socda beri aan soo diyaara garoowno dhammaanteen inaan madaxweynaha warbixintiisa dhegaysano safarkii uu ku maqnaa iyo wixii la kulmi waad ogtihiin iyo waxyaalaha kale dalka jira waad ognahay waan falaynay marka arrintaasaa soo korortay xildhibaanada sharafta leh arrintaasaa loo diyaargaroobo bari dib aan u dhignay ee, ee, in cutubkii labaad la bilaabo aadaad u mahadsantihiin taas raba inaan idinku wargeliyo waan mahadsantihiin dad badan oo soomaaliyeed ayaa aaminsan in gurgurta aan wax tillaabo ah ka qaadi karin dowladda itoobiya maadaama dowladdiisa ay gacanta ku hayso tusaale waxaa ku filan xilligii ugu horeeyey oo soo shacbaxay heshiiskii baadilka ahaa oo ay wada galeen muuse biixi iyo dowladda itoobiya tallaabada ugu adag oo ay dowladda federaalku qaaday waxay noqotay in labada aqal ee xildhibaanada iyo golaha wasiiradaba kulankooda kadib ay soo saareen keliya cambaarayn سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waa hagaag jeelasha waddanka maraykanka waxaa mid mid ugu dhimanaya dhallinyaro ay maraykanku ka qafaasheen xeebaha soomaaliya maraykanka ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa uu xeebaha soomaaliya ka waday qafaal ka dhan ah dhallinyarada soomaaliyeed ee kaluumaysatada u badan isagoona ku andacoonaya in ay uga shakiyeen burcadbadeednimo labada kun iyo tobankii ayuu maraykanka xeebaha soomaaliya wuxuu ka qafaalay dhallinyaro kor u dhaafaya afartan ruux kuwaasi oo kaluumaysato ahaa maraykanka ayaa dhallinyaradaasi ku xiray xabsiyo ku yaala waddankiisa iyadoona magaalada muqdisho laga soo dejinayey qaar ka mid ah meedadka dhallinyaradaasi uu ku geeriyooday xabsiyadaas sababo aan la garanaynin labaatan ka mid a dhallinyaradaas waxaa la sheegay in meedkooda laga soo dejiyey magaalada muqdisho maanta magaalada muqdisho waxaa laga soo dejiyey mid ka mid a dhallinyaradaas oo maraykanka uu xeebaha soomaaliya ka qafaalay labada kun iyo tobankii ehelada ayaa cadaalad dalbanaya
ninka la dilay oo lagu dilay jeel ku yaalla maraykanka iyo ehliyadda wiilasha xirxiran oo kale ee isaga ka haray ee loo baqsan yahay iyagana ehliyadoodii baanu nahay waxaanuna doonaynaa guud ahaan inay helaan cadaalad raggaasi iyaga oo laga qabsaday iyagoo noolna laga qabtay laga kaxaystay xeebaha soomaaliya maraykanka ayaa qaatay wuxuu geystay waddankiisa wuxuu sameeyey isaga ayaa u ahaa georgena u ahaa ama xaakim u ahaa looyarna u ahaa wax walba u ahaa wuxuu doonana ku xakumay waxaanu doonaynaa dadkaas inay cadaalad helaan waxaan ku darayaa wiilasha haray in ay helaan xornimadooda maadaama si cadaalad xumo ah loogu xukumay ninka dhintay muddo yar ka hor ehelkiisii walaalkiisaan ahay muuse jaamac baan ahay isaguna waa mahdi jaamac wiilkaa dhintay muddo yar ka hor wuu nala hadlayey nooma ayan soo sheegin xanuunkiisa iyo inuu xanuunsan yahay haddii aanu doondoonnana waxaa naloo ku jawaabay waa dhintay calaamadaha ka muuqda waxaanu annagu haddaannu soomaali nahay u aragnaa inay tahay calaamado qalliin uu ku dhacay oo la qalay oo la qashay baanu leenahay waaba la qashay baanu leenahay maadaama uu yahay nin calaamado
waxaa halkan lagu sugayaa dadkaanoo meelo badan iskaga yimi meydkii allah u naxariistee mahdi jaamac maxamed allah u naxariistaan leenahay qoyskii waxaan leenahay samar iyo imaan allah ka siiyo waxa weeye hadda waxaa la sheegaya ninkaan dhaawacyo inay ku yaalaan waa maqlayseen dadkii ugu horreeyey waxay sheeg marka in la qalay ninkaas uu qalan yahay nabarre ku yaalaan haddee nin horoo ka dhintayna waa jiraa sida la ii sheegay waa ninkii labaad ninkaas lix bilood dad islaamaynu nahay dad islaam lix biloodo meyd bannaan yaalla dhibteeday leedahay marka dadka dayacan oo ku xirxiran meelaha ay sheegtay toban sano shan iyo toban sano weeye hadda labada kun iyo sagaal sagaalkii baa la sheegay waa shan iyo toban sano waxaa ka soo wareegay shan iyo toban sano ay xabsi ku jiraan raggaas
waxaan ka hadlayaa wiilal waxay yihiin hadeer lix iyo labaatan nin oo ku xiran magaalada dalka maraykanka waxaana laga qabsaday xeebaha gobolada puntland baa laga qabtay gobolada puntland haddii laga qabtana nimankaa maantii la qabanayey waa la laayey qaar baa dhaawac ah qaarna waa dhinteen al'aankaa kuwii dhintay meydkoodii ma hayno iyagay ku maqan yihiin haddii la kaxeeya waxaa la geeyey dalka maraykanka dalka maraykanka haddii la geeyey iyagoo jaahiliina oo waxa yaqiin hadal ayan aqoon aysan jirin ayaa maxkamad la saaray looyaro aan af aqoon baa loo qabtay hadal ayan ogeyn oo aqoon baa lagu xakumay oo xakun lagu saaray maxaan ku idhaahdaa ilaa waagaasna waa xiran yihiin ilaa waagaasna anaguna waa daba ordaynay waa dadaalaynay waanu dacwoonaynay dacwadayadiina wax nooga hirgalay ma jirto maxaan ku idhahdaa waagii uu la qabsaday wiilashaas waxaa haysay xilka xasan sheikh maxamuud baad haystay xasan sheikh dacwadayada waa gaartay waagi hore kadibna waxaa qabsaday farmaajo farmaajo sidaa nula fadhidaan baan hadda wariyaash nula fadhiyaan baan ula fadhiisanay wuu naga aqbalay inuu wiilashaas ka doodo oo ka soo daayo meesha waxba noogama qaban xasan cali khayre baanu la hadalay waa u tagnay waxba nagalama qaban maxaan ku idhaahdaay inta safiir maraykana soo madhay midaanaan u tegin oo gurigiisa ugu tegin ma jiro waxay nooga qabteenna ma leh
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام mid ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka banaadir ayaa wuxuu ka hadlay bahdilaadii xasan sheekh kadib bahdilaadii dowladda etoobiya ay kula kacday madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurte waxa ay soo taraya dadka soomaaliyeed ee ka hadlaya arrintaas wariyahene maxamed ciise ayaa wuxuu waraystay nabadoon cabdikariin muuse casir xasan wuxuu u qaatay asagoo inuu madaxweyne yahay laakiin madaxweyne maahan ninkaas ay nin gaala haysato addoon u ah marka addoonkaaga inuu kula murmano qof qaada karta lama arko marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha etoobiya inuu saas yiraa waa wax meesha ku jira xasan meeshuu isdhigay ayuuna yaalla sababtu maxay tahay waxaa weeye isagoo sheegaa madaxweyne oo dowlad dha- sheegaa magaceed oo wuxuu addoon u noqday oo uu ishoosgeeyey etoobiya oo mar walba lahay walaalahayna etoobiya dagaalkii hore dagaal khaladahu ahay hadda etoobiya walaalaan nahay wax walbaanaan dhex maray wax walbaa naga dhexeeya saas ayuu lahay mar walbaba marka eh, adiga meeshaad isdhigtay ayaad oolaani haddaad adiga sharaf iyo qiimo isu yeesho qiimo iyo sharafaad yeelani laakiin haddaad isbahdisho oo sharafta iska qaado oo qof khayrka addoon u noqoto oo wuxuu ku yidhaa aad yeesmaan tiraa waxaa weeye wax walbo kugu samayha inuu kaadida iyo saxarada iga qaad ku yidhaa xataa waa waa ka suuragal marka waxaan leeyahay ninkaas meeshuu isdhigu yaallaa sababtaas isagaa keensaday waxa uu shaqaysta waaye Eh, walaalahayna etoobiya waa saas isagaa mar walba lahayo ammaanayo faaninayo marka waxaa waaye ni- eh, ninkaas wuxuu u qaatay inuu addoonkiisi yahay wax uu rabana ka samaysan karo marka waxaa weeye dhaqankaasu dhaqan soomaali lagu yaqaan maahayn waa maaragtay in qof soomaalihu tiraahdo walaalahayna etoobiya wax nagu cusub weeye oo maaragno sanadahan ayaan maqalnaa dadka dowladaha soo maraya dowladnimada sheegana oo soomaaliyeed ilaahayna ku caasiyooba ilaahay ku kufriyey soomaalida iyo walaalnimada iyo waxay yihiin cadowtinimadaba aan kala oqoon oo ninka cadowga ah oo asal u ah soomaali cadow oo ninka dalka soomaaliyeed oo dhan haysta oo intaas dhulka soomaaliya degan tahay dhul ka badan ayaa laga haysta etoobiya iyo kenyaan haysta cada- cadaawadaas oo dalkoodii haysta oo ku ciyaaraya maarkabay dadkoodii oo addoonsanaya ninka walaalow dhahaa hadda wuxuu mudnaa ayaa la yidhi waxuusan mudnayn xasan laguma samayn saasaana loo bahdilay ayaan leeyahay bahdiliddu halkaasay ka timid isagaa isbahdilay hadduu hadda bahdilidda inuu ka baxa rabo waxaa weeye waxaa la- waxaa u bannaan hal dariiqa u furan maanta inuu addoonnimada ka baxa hadduu rabo inuu ilaahay u toobad keeno oo qof muslima noqdo ilaahay u toobad keeno oo uu diinta ilaahay maxau ahay ku dhaqmo oo kufriga ka toobad keeno dariiqaasaa u furanaan dhihi karaa xasan wax kaloo ku badbaadaya lama arko marka waxaan leeyahay xasan waxuusan isu keenin umayaalina maanta wuxuu ku baxsan kara waxaa ka jira inuu allihii khaaliqaay u tooba keeno diinta islaamka qaato oo sidaasoo wixiisu ku soo noqon karaan ha- khaladka oo lagu sameeyana ma- markaasoo ogaa karaa fahmi karaa maanta hadduu ku hadlou yidhi waa waxaan isleeyahay macno la'aan oo iska daba wareega dadka cadowga soomaaliyeedana haddaad adigu saaxiib ka dhigato ummadda soomaaliyeed si aad ku heli karta amaad ku hana kartoo kale maba jirtaba marka xasan taariikh xun ayaa ka taala maaragta kenyaati la laayey oo u sujiido madaxiisa u u foondaariyey marka waa wax idaacadaha ay hore u sheegeen xasan wax badan oo taariikh xunha ka yaale waxaas hadda waxay uga tirmi karaan sida aan hore u sheego inuu islaam noqdo ilaahay diintiisa u noqdo oo yidhaa allow adaan kuu tooba keena waxaan ahayn oo ka tiri kara ma jiraan mar walba waa hor taariikhdaas cun waa hor taallaa waa tahay n xasan sheekh markuu aadayey dalka etoobiya n madaxweynayaasha dalka masar iyo eliteria labadaba maysan imaanin dad ay soo dirsadeen marka xasan sheekh inuu ku degdego islamarkaas saa loo bahdalo degdegitaankaas maxaa keena oo aada etoobiya hadda horaan u sheegay bahdilka gaala jacaylaa u keena gaaladaasuu jecel yahay oo uu la ogaalbeelay oo wax walba ka hormarinaa marka hadduu qofku waxau ahaay isdhiibow ilaahay khaaliq ahaay oo eh, waddadiisa ka leexdo waddada gaalada aado wax kasta oo la yidhaaho oo gaaladaas tidhaahdo horta sharaf iyo qiimo iyo maaragta inuu waxa xun iska fiiriyo waxaa awooda oo ilaahay u sakhiraa qofka muslinka ah oo ilaahay ka baqaya laakiin qofku mar hadduu alla ku kufriyo dadka kafarada madaxdoodu say rabaanay ka yeelayaan wax ay maaragta dhowrsana dhowranayaan male wadamadaas hadda ah, maxaa horta la sheegana wadamadaas waxaa- waxbaa u dhaqan ayagu waa etoobiya inay la diriraan oo ay eh, iska celiyaan oo ay warkooda diidaan waa yeeli karaan laakiin ninkan asaga ah xor looma haysto gaala uma haysato etoobiya waa ugu sii daran tahay wax alla waxay rabaanay ku samaynayaan waa tahay maadaamaad ka mid tahay nabadoonada wilaayada islaamiga ee banaadir dadka ku dhaqan magaalada muqdisho maxaad baaqa u jeedin lahayd waxaan ugu dardaarmayaa ummadda magaalada muqdisho joogta waxaan ahaa aniga nabadoon maaragtay walaayada banaadir ka tirsan dadka eh, magaalada joogaan intaadoo badan waa i yaqaanaano dhowr iyo lixdan sano ayaan magaalada muqdisho ku noolaay marka nin odayahaan ahay marka waxaan leeyahay da- dadka soomaaliyeed oo magaalada muqdisho degan waxaan u sheegaa inay allihii khaaliq ahay ka baqaan oo ay sharaf darrada iska dhaafaan oo had- aysan ah, iska dhigin dad maaragtay eh, xaw ahay aan macno ku fadhin macnahana qofku waxuu yeelan karaa markuu ilaahayna ka baqo iskana celiyo qofku haddan asagoon ilaahay ka baqaynoo gaalow hadduu dadnimadiisa iyo sharaftiisa ilaaliyo waxa xil kale uu ka qiiroodo marka qofka laga baqaahood arkaydin waa qof is-ilaalinayo dagaalamayo af iyo adinba la daga- ku- xawahay ku dagaalamaya laakiin qof oo dadkiisa la dila oo deeqiisa la qaadana oo dhulkiisa saan eh, ognahay la qaatay dadka soomaaliyeed ummadda dhulkiisa ay u badnaayeen laga qaatay marka waxaan leeyahay ilaahayna ha ha ka baqaano sharaftooda ha soo ceshadaano sharafna waxay ku soo noqon kartaa inay dagaalamaan oo iska celiyaan cadowga gurguurta inay ka leexdaan gurguurta meesha u socdo waad aragtiin maaragta waxa idinkama qarsoona inay gurdi- gurguurta ka leexdaan oo ilaahay khaaliq ay ku xirmaan oo allahaas u toobad keenaan oo ay cadowga iska celiyaan sharafta soomaaliyeed ama ummadda gaar ahaan ummadda muqdisho joogta intaasay ku soo noqon kartaa ayaan leeyahay dad la yaqaano sharaf la waayo reer muqdisho etoobiya waxaa la ogyahay oo aan qarsoonayn inay magaalada muqdisho markay ka baxayeen ay baabuur xataa raaci waayeen ilaa maaragtay xuduud beenaadka ay ka tagaan lugay ku tageen intaasna waxaa sabab u ahay dadka ummadda magaalada muqdisho degan maanta inta marka in xasan sheekh iyo wax lamid aho inta waxu waxayaama abaayer ay ayguna walaalihii walaalahayna etoobiya yidhaahdeen sharaf dhac weeye wiilashoodina lagu laynaa marka waxaan leeyahay arintaas ha ka digtoonaadaan ha iska fiiriyaano sharaf daradaas ha iska- eh, wixii ku dhacay waa dhaceen ee hadda kabacdi ha ka fiirsadaano oo qalabkooda ha qaataan oo ha hadlaan oo cadowgu ha naga baxo waxaan leeyahay ummadda muqdisho joogta waxaa ku filan kaliya inay inta iyagoo qabiil sheegaa oo reer hebelaan reer hebelaan inta yimaadeen idaacadaha ka hadlaan ee yidhaahdaan walaa xasan sheekh iyo waxa la jira wax aan ku falayna lama arko dowladna uma aqoonsanin waxaan gaalada dalka qabsatay ha naga baxdo annagaa tashanayno dowlad waxaan rabna dhisanayno meeshaan rabnana ka baxaynay intaas inay yidhaahdana u bannaan intaas hadday yidhaahdaan gaaladan joogta oo iska carari maba joogi karaan marka ilaa waa lays yaqaana waa lays ogyahay marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo magaalada muqdisho degan fadhiga ha ka kacaano caqligooda iyo garashadoodii ha u noqdaano iyo dadnimadoodii hadda haddaysan ma u noqonna meesha xasan u wada waa u jeedaan shalay waxuu lahaa eh, walaalahayna etoobiya maantana inta tegayo waxuu ahay madaxa u ho- horariyey aa layidhi ka bax meesha soo ma geli kartin madaxaba maahida ma soo geli kartid ciyaal yaa celina askarti waxaa celinaya etoobiyaanka Eh, waana foolxumo nin madaxweyne oo darajo madaxweyne leh oo loogu yeero waxuu ahay shir ee maaragtay askari qo- qori haystaa qora caasha ka gashow dib u celiyo waxaad ogaatiin marka madaxweyne maaha waxuu sameeyaa waad u jeedeen war ninkaas raadkiisa ka leexdo ilaahay ka baqo oo dadnimadayna iyo sharaftiina u noqda saasaan leeyahay reer muqdisho دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامه waa dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaad degeysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa beesha reer siyaad xuseen oo ka tirsan beelaha sade ayaa munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde waxay ku dooratay nabadoon cusub munaasabadda ayaa waxaa barbar socday dowro qaadatay muddo toban maalin ah kuwaasi oo loo qabtay nabadoonada iyo waxgaradka beesha munaasabadda oo ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyntii waxaa jira bayaan ay si wadajir ah u soo saareen odayaasha iyo waxgaradka beesha reer siyaad xuseen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون لحظة بش سديدات كن أفر بقول فرتن شن هجرية كبيران لحية طوانكا بشي لواد لو كن لواتني أفر ميلادي وجيدو بيان كسو بحي باشا رير سياد حسين ولاية إسلامية جدو waxay dowru u socotay toban maalmood u qabatay waxgaradka iyo odayaasha beesha reer siyaad xuseen dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaar gaar ah oo looga arrinsanayay aayaha beesha iyo arrimo kale oo muhiim ah shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan kow beeshu waxay dooratay nabadoon maxamed axmed xasan kaynaan oo ku hogaamin doono shareecada islaamka insha allahu tacaala labo beeshu waxay dhammaysatay dhammaan wixii dhex yaalay oo khilaafaad ah ayagoo ka heshiiyey iskana guur haaray saddex beeshu waxay ku heshisay kuna midowday diyooyinka afar beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufiinta dhirta iyo baabicinta deegamada shan beeshu waxay caddaynaysaa garibistaaga jihaadka ka socdo bariga afrika iyo mujaahidiinta insha allah lix beeshu waxay ka soo horjeedaa gulufka shareecala dirirka uu horboodayo xasan gurguurta iyo wax loo yaqaano macuusley iyo wixii la mid ah toddobo beeshu waxay ka soo horjeedaa dhaleecaynaysaa heshiiskii haaranta ahaa oo muuse biixe uu la galay abiy axmed ra-iisul wasaaraha habashada siddeed sidoo kale beesha waxay baraa'ad taam ah ka qaadatay gaalada iyo gaalkaalkaalada ugu dambayn beesha reer siyaad xusein waxay mahadcelin ballaaran u jeedinaysaa allah tabaaraka wa tacaala mahadda allah kadib sidoo kale waxay u mahadcelinaysaa walaalaha xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gedo sidoo kale beesha waxay u mahadcelinaysaa marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirka taariikhiga ah intaas kadib nabadoonka cusub ee la doortay ayaa kelimad jeediyey waa nabadoon maxamed axmed xasan kaynaan بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku bilaabahayaa ummadda islaamka ah oo meeshaan isugu imaaday waxaan ugu bilaabahayaa magacayga waa maxamed axmed xasan nabadoon nabadoonka la doortay oo magaciisa hadda lagu soo celceliyey waa maxamed axmed xasan dadku ma wada yaqaan horta barasho wanaagsan lambar kow ilaahay baa mahad iskale allihii meeshaan isugu kaana keenay yaa mahaddaas iyo u sugnaata waxaa kaloo mahadda kale u celinayaa qolada rees ya xuseen oo aniga aan ka dhashay koow ayadaa ugu xaqnimo badan ayadaa isoo dooratay lambar kow mahadda koowaad ayadaa aan celinayaa midda labaad intaba waxaa weeye bacdallaahi midda labaad xarakatulmujaahidiin al-shabaab nimankaasaa mahadda labaad iskale waxaan kaloon mahad kale u celinayaa marti sharafta odayaasha dhaqanka ee beesha sido ama odayaasha dhaqanka qola ay ahaadaanba oo ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan yaan midda labaadna u celinayaa iyo shacabka degmada ceel caqde oo ka soo qayb galay xafladan quruxda badan iyo intii xafladda soo agaasintayba intaas markaan mahadnaq uga gudbo iyo barashadii waxaan ka hadlahayaa annaga waxaa aniga isoo doortay qabiilka la yidhaahdo reesiya xuseen oo ii soo doortay inaan ku hogaamiyo shareecada islaamka iyo kutubka alle aniguna waxaan u qaatay inaan ku hogaamiyo shareecada islaamka iyo kutubkaas ilaahay waxaan rabaa marka inaan ka hadlo reesiya xuseen awalna lama ayna shaqaynaynin gaalo haddana gaalo beri bay ka yihiin waxaan rabaa marka ayaga laftooda inaan ka codsado ayaga anigay soo doortay shabaabna ima dooran odayaasha side ama soomaaliyeed oo meeshaan fadhiyo iyo shacabka degmada ceelcaddana ima soo dooran sida ayadoohoy iigu soo doorteen inay iila shaqeeyaan baan rabaa anigana ka codsanayaa odayaasha mar kale xarakada iyo muslimiinta odayaasha dhaqanka oo beesha ama odayaasha dhaqanka oo soomaaliyeed oo meesha fadhiyo saaxada haddaan ku cusbahay yaan la ila yaabin dadka aad uma aqaano beesha side haddii dad kale uu fadhiyo raalli a aadeen odayaasha beesha sade iyo odayaasha kaloo soomaaliyeed oo fadhiya dhammaantood waa barasho wanaagsan waxaan ku soo dhoweynayaa kutubka ilaahay iyo shareecada islaamka iyo gaalo inaan beri ka noqonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib qaar ka mid ah dadkii dowladda loo qabtay ee ka tirsanaa beesha reer siyaad ayaa ka warbixiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu alla subxaana wa tacaala ayaa mahad leh aan la soo koobi karin mar koowaad mar labaad mid aan la soo koobi karin alla subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinayaa dhammaan anoo ku hadlahayo afka beesha reesiyaad xuseen saddex waxaan mahad saddexaad oo majaasa u celinayaa martii sharafka ka soo qayb gashay xafladda tan lagu caleemo saarayo nabadoon maxamed axmed xasan kaynaan afar mahad kale waxaan u celinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay ama raalligalaysay intaa markaan ooga baxo wixii wacdi ahaa iyo wixii kelimaad oo alla isxasuusin ahaa waxaan meeshan u gadagelayaa kadib wixii tobankaas beri ee aanu meesha ku jirnay duruusiyihii kala duduwanaa aanu qaadannay kow qur-aanka kariimka waanu ku qaadannay meeshaas akhrintiisa laba waxaanu ku qaadannay tafsiirul qur-aan intaan ka qaadanay allah nagu anfaco intii magaranaysaa noo marisay oo na siisayna ajir iyo xasanaad alla subxaana watacaala ayaan uga rajaynayaa saddex waxaan ku qaadannay kitaabka la yidhaahdo islaam almujtamacaat waan ku qaadanay oo xadiidyo fara badan macaani wax fara badan oo alla subxaana watacaala allah nagu anfaca oo ka sheekaynayo quluubteennada dhalaaliyey oo alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin qalbiga biniaadanka waxaa lagu sheegaa oo culummada noogu sheegtaa inuu yahay midda xalaysa sidii midida roobka kudo oo kale say u mirirto aad iyo aad ayay mirirka asaga ahaa iiraankaas ilaahi subxaana watacaala nooga dulqaada waxaanu kaloo meeshaas ku qaadannay kitaabka la yidhaahdo doora nuquma intii alla subxaana watacaala uu noo keenisiiya isagana waan akhrisanay macaani fara badan wax badan oo ma garanaysaaye dad badan ka daboolnaa amana tafatir iyo oranaysaa u baahnaa ayaan meeshaas ka helnay dee intii noo akhrisayna ajir iyo xasanaad allaha ka siiyo dee annakana wuuna waxaanu kaloo meeshaas ku qaadannay kutubka la yidhaahdo duruusul muhima waan ku qaadanay wax badan oo nolol iyo aakhiraba ka sheekaynayo adduunka iyo aakhiraba ka sheekaynayo nolol iyo geeriba ka sheekaynaya xataa janaasa ku jirto waxaan ku jirin male waanu ku qaadanay si fiican buu noo anfacay alxamdulilahi rabbilcaalamiin kitaabkaas aad buu noo anfacay wax badan buu naga caawiyey insha allahu tacaala hadda ka bacdi waanu qaadanay jawaabkuu ku jiraa intaas waa inaan xifdino oo ku qaadan oo ku camalfalno ayay way nagu weyn tahay wabilaahi towfiiq waabga assalaamu calaykum ilaahay baa mahad iskale ilaahayga halkaa nagu kulmiyey annagoo dad islaama ah dad wada dhashay oo walaal dhinac walba ka ah annagoo ah ilaahayga halkaa nagu kulmiyey baa mahad iskale mahad dhammaanteedna ilaahay baa iskale intaa haddaan ka gudbo waxaan soo dhowaynayaa walaalaha eesaad xuseen oo soo doortay nabadoonkii hoggaamin lahaa oo ceelcaddo ku doortay oo xafladdoodii maanta hadda saacaddan aan loo joogo waa salaamahayaa waana soo dhowaynayaa waxaanan leeyahay nabadoonkii jira oo anfaca oo dhaqo oo diinta ku dhaqa oo ay la shaqeeyaan in alla ka dhigo asagana kii islaamkao dhan anfaca oo mas-uuliyaddiisu ay gudubto reesiyaad xuseen oo islaamkao dhan u shaqeeya in ilaahay ka dhigana waa u rajaynayaa mas-uuliyad baa la saaray nabadoonka waa mas-uuliyad culus mas-uuliyad culus weeye allaha allaha ku kaalmeeyo oo u fududeeyo waxa loo dhiibay waa mas-uuliyad qabiil iyo mid islaam oo isku kaban qabiilka doortay nin haddii la doorto waa ku dooranee ka haddii la dhaho waxaa laga yaabaa inuusan shaqaynin in lala shaqeeyo la caawiyo ayuu u baahan yahay garba loo yeelo lagla shaqeeya oo waxay dhaliilo ay ku arkaan ka toosiya waad aragtay dadku wuxuu la mid yahay dhista dhista waad aragteen marka la jarahayo geed qalqallooca unbaa la goynayaa saddex afar meelood baa inta lagu dhuftaa laga jebiyaa waa la toosiyaa markaasaa laysku xidhaa wax walbana waxay u baahan yihiin in la xagliyo rag la shaqeeya oo ka warqa oo garbihiisa inaad samaysaan waa idinka codsanaynaa oodna sii dayn qabiilkii soo doortay intaa un baan leeyahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhugu xawareysiyada ayaan isla soo gaarnay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa in ka badan laba kun oo qoys waxa ay gurmad isugu jira raashin iyo daawo ku siisay deegaano iyo tuulooyin ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay ayaa waxaa wareystay wariyaheena cabdikhaaliq
xuseen cismaan abuukur cismaan intee joognaa maanta adeero waan joognaa adeero waa joognaa Haa.
adeerow een, maanta maxaa soo gaaray waxaa soo gaaray daawooyin xarakada ay bixinaysa Een, adigu daawada ma lagu siiyey haa maxaa lagu siiyey daawaa ana waxaa lii siiye daawo egfushin xarakada al-shabaab Aad mujaahidiin- mujaahidiin waa mahadsan yihiin kheer aan wuu ducaynaynaa waa gartay haa gacantooda kor asalaamu calaykum وعليكم السلام waal magacaaga يوسف yuusuf intee joognaa maanta أنت وأديرو adeero joognaa haa.
Een, adeero maxaa soo gaaray داود daawo Haa, daawo.
daawada yaa bixinaaya داود المسلمين muslimiinta bixinaya Haa.
hada maxaa lagu siiyey عليسي داو
asalaamu calaykum calaykum asalaam felis xuseen baroo laydhahaa adeerow waxaa soo gaaray daawooyin daawada yaa loo qaybinaa dadkii jooga oo dhibaataysan dhulka oo dhibaataysan oo dhibaataysan adiga marka dadka dhibaataysanaa ku jirtaa aan dadka dhibaataysana ku jira oo biyaha go'doomiyoon oo kaneecada cuntay Haa, sanadkan maxaa lagu siiyey marka adiga waxaa liisiyey daawada malaariyada qalajiyaha kelyo xanuunka waxyaalo badanaa liisiyey macal ciyaalka daawadood waxaa ugu ducaynayaa inuu ilaahay khayr siiyo inuu ilaahay barakeeyo inuu ilaahay tii gacantooda koraysa ka dhiga wax dhibaato inuusa ilaahay tusin asalaamu calaykum calaykum salaam magacaaga nuurto intee joognaa maanta adeerow adeerow haa adeerow maxaa soo gaaray adeerow waxaa soo gaara daawooyin daawooyinaa soo gaaray haa ada dadka daawooyinka lisiyaa ku jirtaa haa maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey sharabooyin iyo kaniina malaari inay ilaahay guul siiyo ilaahay gacantooda kor ka dhiga asalaamu calaykum calaykum salaam xabiibi adeerow deewaan ka xalin yaa deewaa nala keena deebaa idinla keenay Haa.
daawadiyaa idin keenay al-shabaab al-shabaab idin keenay Haa.
marka adiga een, xanuun noocay ku haya lagaa daaweeyey handhuura kiliyaash Aye.
aa liga daaweeye habiiba adeerow daaba waa jinna gasheen adan daabadaba hanuunsan oo jirin alasi ada marka ma lagu sii daawada waa liisii waad haye ma inte ma inta laga hayay adiga aniga waxaa liiga hayaa madakan koowdhe haye neef horaadkaan haliga jira haye dhabarkaan haliga jira waa gartay waata daabatii liisii haddaa lagu siiyey marka yaa ku siiyey marka daawada yaa muslimiinta aa ku siiyey Haa.
maxaa ugu ducaynaysaa marka du'da janna ayaa ilaah ilaah ilaah duca ugu duceynaa nuur alidin saar asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga اسمعني ismaaciil lagu dhaha ها intee joogtaa شغلة sheekh maanta maxaa laga qaybinayaa داوي yaa qaybinaya daawada ولا يسلمك ada daawo lagu siiyey ها Een, dareenkaa farxadeed ka waran ما شاء الله waa gartay هذا هو فرح سنة قال لنا سنة يجبي أي قعنتها كراس كريق إيه.
إسلام كنا نقول هيس وقلبي إن شاء الله هسا معنا كود عينينا asalaamu calaykum وعليكم السلام Een, walaal magacaaga اسمع cismaan intee jognaa maanta فلاجيريو flagriow Haa.
flagriow maxaa soo gaaray داو daawo qaybinaa soo gaartay Haa.
daawadee qaybinaya marka ولاية اسلام walaayada islaamkaa qaybinaysa Haa.
ada dadka daawad lisiyaa ku jirtaa Haa.
maxaa xanuuna lagaa daawey وعاجز عاجز بدن Mhm.
Haa.
hadda waa ku faraxsan tahay Waa ku faraxsanahay.
Dareenkaa farxadeed ka waran اوكي و okay waay Haa.
dadka dhan oo deegaanka waa la wada siinaa Haa, waa la wada siinaa.
Marka sidee ugu faraxsantihiin marka فحسن واب وحي عاجز او دم وانا داوي مرك وانا وانا وانا قرب قبت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله walaal magacaaga حسن محمد علي intee joognaa xasan maanta فلاي قريو flagriow een, maanta maxaa soo gaaray داوة أو في أنا سو جارت yaa soo ذكر gaarsiiyey لوبا daawada إلهي قارسي نمو ودادة سو جارسي aa soo gaarsiiyey ها Een, adiga een, daawada lagu siiyey ها داوة maxaa اللي xanuun lagaa daaweeyey الحمد لله حوقا دور حنون إيه حوقا الله كوي ملاري aa lagaa daaweeyey Haa.
waana ku faraxsan Haa, tahay alxamdulillah.
dareenkaa farxadeed ka Ilaahay waran.
ha barkeeyo.
marka dadkii idin soo gaarsiiyey maxaad ugu ducaynaysaa ها ما شاء ما شاء الله جنة الفردوس yaa جنة الفردوس cadowgoodana الله كقبته haye إلهي إذن كيس آه.
asalaamu calaykum وعليكم السلام Een, maama magacaaga deeqa maxamed intee joognaa maanta kuulay gaala waxaa soo gaaray walaayada islaamiga ayaa daawo keentay Ee.
waa ku mahadsan yihiin ilaahay cadowga iyo gaaladan allah naga jibiyo ilmaha waa lii daaweeye waa ku mahadsan yihiin maaa lagu daaweeyey adiga ilmahayda waxaa lii daaweeye ugu yaraan sagaal cunug Aa lagu iyo daaweeyey.
aniga adaa lagu daaweeyey haa marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ilaahay cadowga iyo gaaladan allah naga jibiyo waa gartay Een, adeer magacaa على محمد يلاي intee joognaa أنت وحاج جوجنا هنا قصة رايد meeqa sanaa jirtaa سقاشن يسقال sagaashan iyo sagaal sanaa jirtaa ها yaa هذا إلي ما حدك نواتي واسو حد قد واقرتي آه الدنيا بدل ما شغلت قولنا aad oo faraxsantahay waxaa lagu keenay daawo waxaan u soo jir weyna qabaa haye daawo ma lagu siiyey daawaliisii daawatan lahay wabgo waa lii siiyey haye aa marka si ugu faraxsan tahay daawada hadda luu siiyey hima u faraxsanay aan waaba dhajirno waayidho haye waa faraxsan tahay maho bismillaah aad waa faraxsan tahay walayaa maxaad ugu ducaynaya marka dadka daawada kuu keenay muraadkaas ilaahay sarlo waa gartay adduunyo ka tegay waaya aqaar ahli jaam allah ka dhigo gaalada ma aragtay ma arkan ilaahay idinkiis idinka ma aragtay ma arkan aabatay qaadu waay ilaahay idinkiis ilaahay idinkiis ilaahay idinkiis ma la arkan taas barteeda ma la arkay bis waay dara u og gaalada gacanteed hoos ma aragtay ma arkan ilaahay weyne waxaadke biisha biisha biyaha ku shub biyi kullos ilaahay kor qubsoo rida allah ku shub ilaahay ayaa yeeli kale
dhegaystayaal ugu dambeyntii waxaan waraysi la yeelanay cismaan yuusuf xasan isagoona nooga warbixi doono goobaha daawo qeybinta laga sameeyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow marka hore idaacadda islaamiga ee alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaaga oo ku dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceydii cismaan yuusuf xasan nabadoon cismaan yuusuf xasan alidhaha insha allah jazaaka allaahu khayran deegaanada marka hore waxay ahayeen deegaan aad iyo aad baahi weyn looga qabo baahidaas oo ah dacwada diineed iyo dacwada manaha daawada aad iyo aad baahi looga qaba ahayaan insha allahu deegaanadaas baahida aad iyo aada looga rayaaqay dareenkeena ma la soo koobi kara farxaddeenna aad iyo aada u sarraysaa islaamka waxaan leeyahay mar iyo laba iyo saddex ma ah in lagu soo noqnoqdo deegaanada manaha il gaar ee loo hayo dadka reer miyiga ah laga daaweeyey laba cudur oo dilaa ah dilaagaas oo ah cudur layirahdo jahli maktabka dacwada ay gaarsiiyeen kitaabka tawxiidka iyo diintooda ay bareen ilaahgood ay ku xireen kadibna haddana cudurka kale dilaaga ah oo daawada ah duumada ugu horeyso sida manaha ekfeshanada cudurro fara badan laga daaweeyey waxaan leenahay jazaaka allahu khayr aljazaa wa axsan allahu ileyh waa gartay deegaanada ugu badan ee aad tagteen deegaano ugu dardaran ma jireen oo macnaha dadka ay ugu baahi qabeen in lasoo gaarsiiyo gurmadkan ahna kuwa ugu daran cudurada kala duwan ee qabeen maba lasoo koobi kara manaha cuduradu meel kasta deegaan oo fiyowaa ma lahayn maadaama sanadkan roobab fara badan iyo fatahaad badan ay da-aan duumada iyo kanaacada aad u kacsaneed deegaan hadda maanta la dhihi karo oo manaha ma darneen la dhihi kara ma jiro deegaanada dhammaantood dhibay u qabeen gaajay u hayst maasha allah maasha allah boqolkiiba boqol deegaana deegaanada si fiicana loo gaarsiiyey hadday tahay dacwada hadday ay tahay daawada cuduradaas oo dilaaga ah ugu daran oo jahliga ugu daran maktabka dacwada ilaahay khayr badan ha siiyo howl badan ay ka qabteen kadibna manaha waxaan leeyahay daawadana waa la gaarsiiyey bustada iyo kanaacada iyo dhalmaanyada iyo meesha jiifxumada u adkaystay insha allahu manaha aad iyo aad baahdaas looga qabaa waxaan leenahay xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan leenahay mar iyo laba iyo saddex waa mahadsantiinaan leenahay meeqa tuulo ayaa la gaarsiiyey waxaa la gaarsiiyey magacyadooda tuulooyinka la gaarsiiyey waxaa leen waa kow washaaqa laba qatalaay saddex aboohon afar bilal shan aadaale lix deglafaha toddoba adeerow meeliraado intaasma waa gooba aan ku sheeqayahay sideed kulay gaalla sagaal bustadhaay toban oo fulaygiriyow ah shalay laga shaqeeyey intaasoo wadarta guud oo dacwada iyo daawada ay gaartay waa laba kun lix boqol waa markaan ku leeyahay laba kun iyo lix boqol iyo gebi ahaan markii laiskugu daro inta lasoo daaweeyey dacwadu waa kasii badan tahay ilaa toban kun ay sii maraysaa intay ay gaartay laba kun lix boqol afartan iyo sideed ayaa daawada gaartay oo manaha jismiga laga daaweeyey jirida ma aha qofka manaha biniaadanka ah jismigiisla in la daaweeye ma aha waa in la daaweeya qalbigiisi qalbigan waxaa lagu daawaya diinta allah insha allahu diintina waa la gaarsiiyey daawadana waa la gaarsiiyey jazaaka allahu khayr aljazaa aan leeyahay waa hagaag dhegeystayaal intaas ayaan caawa kusoo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamid ah intaan dib isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم